أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa khamiis labiyo labaatanka bisha dulkacda kun afar boqol afartan iyo shan taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo oo dab sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeeda ayaa ka kacay xaafad ka tirsan magaalada hargeysa ee xarunta gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya dibadbax xooggan oo looga soo horjeedo xasuuqa ay sahyuuniyadda yuhuudda ka wadaan magaalada khaza ayaa ka dhacay dalka mexico iyadoo dab la qabadsiiyey safaaradda yuhuudda ee dalkaasi maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa qirtay in askar looga dilay weerar ka dhacay waqooyiga magaalada khaza madaxii hore ee murtadiinta ayaa quus ka muujiyey xaaladda ay xilligan ku sugan tahay kooxda riddada soomaaliya maamulka islaamiga degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowlo diini ah usoo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi ducaadda deegaanada hoostaga degmooyinka jamaame iyo kamsuumo ayaa ka faa'iidaystay dowlo diini ah oo ay u qabatay wilaayada jubbada hoose askarta dowladda saliibiyadda ingiriiska ee ku sugan dalka kenya ayaa lagu eedeeyey dilal iyo dhibaatooyin kale oo ay ka geysteen gudaha dalka kenya بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dab sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka kacay xaafad ka tirsan magaalada hargeysa ee xarunta gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed wararka ka imaanaya magaalada hargeysa ee waqooyiga soomaaliya ayaa sheegaya in halkaasi uu saacadihii lasoo dhaafay ka kacay dab geystay khasaare kala duwan dabkani oo geystay khasaare nafeed ayaa xalay saqdii dhexe ka kacay xaafad ka tirsan magaalada hargeysa waxaana uu dabkani si gaara kaga kacay guri ku yaala xaafadda magaalo jimcaale waxaana dabkani ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh dabkani ayaa waxaa ku dhintay hal wiil oo saddex jir ah kaasi oo magaciisa lagu sheegay sacad jimcaale cabdi waxaana sidoo kale dabkani uu dhaawac ka soo gaaray walaalkiis oo shan sano jir ah kaasi oo lagu magacaabo subayr jimcaale cabdi xilliga uu dabku ka kacayay guriga ayaa la sheegay in labadaani carruur ay keligood guriga hurdayeen taasi oo keentay in ay guriga ku gubtaan jasaakallaahu khayran walaalka dibadbax xooggan oo looga soo horjeedo xasuuqa ay sahyuuniyadda yuhuudda ka wado magaalada khaza ayaa ka dhacay dalka mexico iyadoo dab la qabaysiiyey safaaradda yuhuudda ee dalkaasi wararka ka imaanaya dalka mexico waxay sheegayaan in dibadbaxyaal ka caraysan xasuuqa ay yuhuudda ka wadaan magaalada khaza ay dab qabasiiyeen safaaradda yuhuudda ee dalkaasi ku taalla iyadoo dibadbaxyaasha ay ku dhawaaqayeen eryo ay ku cabirayaan sida ay kaga soo horjeedaan xasuuqa sahyuuniyadda yuhuudda ka wado magaalada khaza ee dhulka falastiin inta badan wadamada reer galbeedka waxaa ka socda dibadbaxyo looga soo horjeedo xasuuqa ay yuhuudda ka wado magaalada khaza oo ay ugu dambeysay duqeymihii ay yuhuudda ku bartilmaamaysadeen xero qaxooti oo ku taalla magaalada rafax halkaas oo ay ku shahideen dad badan ayna ku basbeeleen teendhooyinkii ay hoyga ka dhiganayeen maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa qirtay in askar looga dilay weerar ka dhacay waqooyiga magaalada khaza faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen cabdulqani maxamed ciidanka gumaystaha yahuudda ee duulaanka ku jooga marinka khaza ayaa qirtay in ilaa saddex askari lagaga dilay dhisme ku yaala deegaanka rafax ee waqooyiga marinka khaza taliska yahuudda waxa ay sheegeen in askartani ku le-deen qarax looga rakibay dhismihii ay ku sugnaayeen waxaa sidoo kale la waayey hal askari kaas oo tirada dhimashada ka dhigi kara afar askari inta ay qirteen idaacadda ciidanka gumaystaha ayaa sidoo kale sheegtay in shan askari ay ku dhaawacmeen kuwaas oo saddex ka mid ah dhaawacyadoodu halis yihiin warbaahinta cadowga qaarkood ayaa qiraya in dhismaha ay ku dhaawacmeen toban askari islamarkaana shan ka mid a xaalad khatar ah ay ku sugan yihiin ilaa bilowgii bishan aynu ku guda jirno waxay taliska yahuuddu qirteen in isugeyn askarta la dilay ay yihiin toddoba iyo labaatan askari dhanka muqaawamada waxa ay sheegeen inay beegsadeen shan iyo toban ka mid ah askarta cadowga kuwaas oo noqday wax dhintay iyo wax dhaawacmay ciidanka gumaystaha yahuudda oo xasuuq aan kala sooc lahayn ku haya shacabka reer filistiin ayaa dhanka kale dharbaaxooyin adag kala kulmaya muqaawamada filistiin kuwaas oo sii ballaariyey weerarada nafurnimo ee ay isaga dulqaadayaan cadowga dhiigyacabka ah aad buu u mahadsan yahay cabdulqani madaxii hore ee murtadiinta ayaa quus ka muujiyay xaaladda ay xilligani ku sugan tahay kooxda ridada soomaaliya sida warbixintu warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed xilli kooxda riidada soomaaliya ee uu hogaamiyo murtada xasan shiikh ay ku sugan tahay xaaladdii ugu liidatay waxaa xaaladda ay hadda ku sugan tahay ka deeriyey madaxii hore ee kooxda riidada soomaaliya murtad shariif sheekh axmeda murtadkan ayaa sheegay in murtadiintu ay wajahayaan xaalado adaga isagoona keydadhaan ka muujiyey sida uu wax ku wada madaxa kooxda riidada murtada xasan sheekh maxamuuda waxaan markhaatimo doonto ka ahay in dalkeena uu marayo marxalad adaga kuna jiro xaalad xasaasi ah ayuu yidhi kadib qoraal uu soo saaray murtad shariif sheekh axmeda hadalkiisa ayaa imaanaya xilli murtad gurgurtu uu dhagaha ka furaystay siyaasiyiinta mucaaradka riddada uuna qaaday tallaabooyin ay ka digeen oo ay ka mid tahay arrinta dastuurka riddada ee gurgurta wax kabeddelka ku sameeyey sidoo kale murtadiinta ayaa iyagana walaac xoogan ka muujiyey ka bixitaanka ciidanka kufaarta afrikaanta ee dalka soomaaliya waxaana sidoo kale tillaabadaas horey walaac xoogan uga muujiyey maamul goboleedka shaadoola dirirka ah ee isku magacaabay jubbaland mahadsanid marwaan maamulka islaamiga degmada bu-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowla diiniya usoo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi faahfaahintu warkan waxaa inoo haya walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa ku guulaystay in dowla diini ah uu u soo xidho inta badan haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka arabow ee duleedka degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe dowladan oo socotay muddo afar maalmood ah ayaa waxaa lagu qaatay ciwaano kala duwan oo muhiim u ah gabadha muslimadda ah ee laga sugayo inay soo saarto awlaad diinkooda iyo dalkooda anfaca iyo muxaadaraad kala duwan oo wacyigelin wanaagsan u ah haween kii dowladaasi ka qabsoontay deegaanka arabow ka faa'iidaystay markii ay dowladaasi diiniga ah soo idlaatay qaar ka mid ah haweenkii ka faa'iidaystay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andulus alxamdulilah ilaahayow mahad iskileh dowla afar beree qaadanay mee qaadanaya fadlulcilmi mee qaadanaya atawxiid mee qaadanaya xaquuqul jiiraan mee qaadanaya alcibaadati saabe maxamed macalinoduleyro oo magaalada aragow rigow dowladiina qaadayna ilaahay o mahadda iska lahaa meenan suubitana dadka walaayada islaamka ilaahay o mahadda iska laha isagoonanka mahadsan magaalki kambo sheekh madow saleero alxamdulilah dowlan un soota daryaalko dowladatay muddo qaadkani afar maalmood dowladatay shicaarka saleero kun caaliman oo mutacaliman dowlada walakaga faa'iidimeba kamid aga alcilmu altawxiid xuquuq ljiiraan alkaflatu fi lcibaada intaasa kaga faa'idin alxamdulilah dowlooyinka noocay hikaymasa inunun badan dowladan ayaa qayb ka noqonaysa dowlaad diini ah oo maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale uu u qabanayay qaar ka mid ah bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada bu'aale iyo deegaanada hoos yimaada aad buu u mahadsan yahay bukhaari ducaadda deegaanada hoostaga degmooyinka jamaame iyo kamsuume ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo ay u qabatay wilaayada jubbada hoose bashiir muxidiin abu eyman ayaa warkan inoo faahfaahinaya تمسك بحبل الله وتابع الهدى ولا تاك بدعيا لعلك تفلح waxay ahayd dowro loogu magac daray ashahiid biidniillaah xasan nuur axmed faaruuq oo ka mid ahaa ducaadii wilaayada islaamiga ee jubbada hoose taasoo loo qabtay ku dhowaad konton ducaad ah oo ka horgelayay deegaanada hoosega degmooyinka jamaame iyo kamsuuma muddo toban maalmood oo ay soctay dowradan ayay ducaaddu ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah duruusta ay soo qaateen waxaa barbar socday muxaadaraad utay mawaadiic muhiim ah iyagoona si weyn uga faa'idaystay allaha fadligii ujeedkii dowlada loogu qabtay xafladdii gebagabada dowladan oo ka dhacday degmada kamsuuma ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada culimo salaadiin iyo marti sharaf kale ugu horeen waxaa kelimad u badnaa dardaaran madasha ka soo jeediyey sheekh maxamed axmed balle oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga marka walaahi waxaan isku dardaarmaynaa waxaan qaadannay iyo tobankii beri iyo daacinimadeennii iyo xilmigii iyo halkan kitaabaddii laga akhriyey cilmiga waa nala weydiinayaa ha ogaada xujatun laka u calayka ama cilmigu xujuu kugu yah ama aduu kugu yah ducaaddaas muslimiinta sida walaalkaas xasan nuur axmed awee oo kale aan noqono sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay salaadiinta kale ah suldaan cabdulqaadir xaydar iyo suldaan maxamed carab kuwaas oo bogaadiyey dowraadka loo qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada maadaama ducaad aad tihiin waxaan rajaynaynaa inaa isbeddel weyn aska yimaado gobolka ummaddoo dhan wada ducaad ay noqoto aad gaarsiisiin daacad aad naqatiin ammaanadiinna aad guditiin ilaahina hanigu garab galo haddii adanka daacad aad ka naqatiin wadanka waa degaa waana toosaa dacwada haddii la wada gaarsiiya ummaddani waa dad qaato oo hore juhdi loo bixiyey dhammaystir u dhiman waaye jubbada hoose dacwada aad bay u gaartay baryahaanna waa nuurtay maadaama doorooyinka loo badiyey oo juhdi badan lagu bixiyey
maanta kolley konton iyo kow ducaada meeshii ay gasho waxaa ka soo baxaya muslimiin tiro badan qofkiiba hadduu maalintii laa ilaaha ila allahu fahansiiyo shan ruux ama lix ruux shan boqol lix boqol ay tegaysaa maalintii waxaan leenaha horta ammaanaad xambaarteen ilaahay kitaabkiisaa xambaarteen ilaahay kitaabkiisana waxaa hormuud waa culummada degmooyinka kamusamey jamaama ducaadeedii waa idink wax dhiman ma lahan dacwo ninkeeda fadhi ma lahan awalna waa inuu gurigiisa horta ka bilaabo ehelkiisa ku xejiyo markuu naftiisii gurigiisii ehelkiisii daahiriyo bulshada haddana uu u gudbo ugu dambeyn waxaa dowladda soo xiray sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose isagoo si aad owla dardaarmay raggii ducaadda ahaa ee dowladan ka faa'idaystay waa marka muhiimadda iyo hadafka oo aan u leenahay dowladaan walaalayaal oo halkaan idinku qabtay oo maalmahan aad u joogteen oo khayrka iyo diinta aad siyaasanayseen waxaa markan loo baahan yahay inaad hadafka ugu muhiimsan dadkiina gaarsidaan dacwada iyo diinta aad gaarsidaan baa loo baahan yahay si aad dareemayseen dadkii idinka horreeyey oo wulaatulqura ahaayeen oo halkaan maalamo bishaa naga soo dhammaatay dowladda halkaan ugu dhammaatay ayaga maanta waxay sii wadaan diintii iyo khayrkiiba sii wadaan halkiiba ka sii wadaan idinkana waxaa laydinka doonayaa in aad xoojisaan halkaas ka sii wadaan ka sii bilowdaan oo waxaa weeyeen ummaddaan khayrka idinta aan gaarsino dowladan loo soo xiray ducaadan ayaa ku soo aadaysaa iyadoo deegaanada hoostaga degmooyinka jamaama iyo kamsuuma ay si xooliga kaga socdaan xamalaad dacwi ah oo ay qayb ka yihiin wulaaddii deegaanadaas ee dhowaan loo soo gebagabeeyey dowlada sharciga mahadsanid walaalka ugu dambeyntiina askarta dowladda siliibiyadda ingiriiska ee ku sugan dalka kenya ayaa lagu eedeeyey dilal iyo dhibaatooyin kale oo ay ka geysteen gudaha dalka kenya nuura cali warsame abuusheyba ayaa faahfaahinta warkan inoo hayaa bulshada kenyaanka ah ayaa ciidamada dowladda kaafiradda ingiriiska ee jooga waddankaasi u jeediyey eedeymo kala duwan oo ay ka mid tahay dilo lagula kacay dad kenyaan ah cutubyo ka tirsan ciidanka dowladda silbiyadda ingiriiska ee magacooda loo yaqaano batuk saldhigyada militarigana ku leh magaalada nanyuki ayaa loo jeediyey eedayntan oo ka mid tahay dembiyo dilal bareer ah taasi oo guddi ka socda uu bilaabay inuu xaqiijiyo guddigu baarlamaanka kenya u saaray dhacdooyinkan ayaa talaadadii dalka kenya ka bilaabay dhegaysiga dadweyne kaasoo lagu xaqiijinayo dilalka iyo falalka kale ee lagu eedeeyey ciidanka ingiriiska ee ku sugan gobolladii ay gumaysiga ku joogeen ee kenya dilal oo keliya ma ahan falalka lagu eedeeyey ciidanka britain waxaase qayb ka ah xabsigeyn musuq maasuq khiyaano takoorid ku-takrifal awoodeed iyo falal kale uu ka mid yahay kufsiga warbaahinta kenya waxay sheegtay in kiiskii ugu saamaynta badnaa ee la xiriira dhacdooyinkan loo haysto ciidanka ilaa iminkana waxba laga qaban kaasoo la diiwaan geliyey labada kun labaiyo tobankii kadib markii meydka haweenay kenyaan ah laga helay qaybo ka mid ah magaalada nanyuki halkaasoo markii ugu dambeysay lagu arkay iyadoo nool iyo askari british ah qoyska angres wanjiru ayaa dowladda kenya u gudbay dacwad ku saabsanaa dilka haweenaydan kow iyo labaatan jirka ah balse waxay tan iyo labada kun labaiyo tobankii sheegeen in laga gaabiyey kiiska gabadhooda xaqiijinta kiiskan oo shalay ka bilowday ismaamulada laikibiya iyo samburu ayaa la sheegay inay sii socon doonaan ilaa soddonka bishan kenya ayaa horey ugu fashilantay baaritaanada kiiska dilalka ah ee dalkaasi ka geystaan ciidamada ingiriiska aad buu u mahadsan yahay abuusheyba warbixintaasna waxay u dambeysay warkeeni duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madalah inta ka horeysa waxaan idinku dhaafaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu